bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllah taعalى babu إbaaxaة أkli لحuم الdajاج digaagii hilibkiisa cunistiisa bannaanaanshadeeda caddaynteedii ayuu u baab yahay halkan waxaan ku dhex jirnay kitaabu saydi waadabaa-ix waxyaabaha marka la qalan karo oo in la qashaa ku xalaaloobayo oo cunisteeduna ay bannaan tahay ayuu ka warramayey halkan marka wuxuu tarjamtay ibaaxatu akli luxuumi dajaaj وبالإsناad qال أخبرnا محمد بن منصور qال xdثnا سفyان هو بن عyynة qال xdثnا أيوب هو بن أbي تميمة السkhtiyاني عن أbي qلاaبة cبدالله بن زيد الجrمي عن زهdم wa زهdم بن مdرب ayaa la ihaha زهdم بن مdرب أن أbا muسى abuu muusa alashcari utiya waxaa loola yimid oo loo keenay bidajaajatin digaagad fatanaxaa rajulun nin ayaa leexday oo ka dheeraaday min alqowmi dadka ka mid ah nin dadkii ka mid ah ayaa gooni u baxayoo faqaala waxa uu yidhi maa sha'nuka sha'nigaagu waa muxuu yahay abuu muusa baa ku dhahay qaala wuxuu yidhi inii ra-aytuhaa ninkaasna zahdam isaga laftiisa waayaba qaala wuxuu yidhi inii ra-aytuhaa waxaan arkay ta'kulu iyadoo cunayso shay-an wax shayga oo qadirtuhu aan qurunsaday xoogaa waxaan ka ash-ashay oo aan qurunsaday iyadoo cunaysaan arkay ani najaas iyo saxaro iyo waxaa iyadoo afka ku hayso cunayso ayaan arkay marka wuxuu ka wadaa yacni hadda ka hor baan digaag arkay oo wax aan ka ash-ashay cunayso marka waa iskaba dhaafay digaag oo dhan marka abuu muusa wuxuu leeyahay laba ra-yiba marka meesha waa ku jiraan azahdan baa hadalkii watafaxalaftu waan dhaartay allaa aakulahu inaanan cunin ayaan ka dhaartay digaagad dambe faqaala abuu muusaa abuu muusaa waxa uu yidhi udnu soo dhowaaw fakul cun fa inii ra-aytu rasuula allahi sal ly slama nabigaan arkay ya'kuluhu isagoo cunaayo wa amarahu wuxuuna faray abuu muusaa ninkii an yukafira can yamiinihi dhaartiisii inuu ka kafaaro guto marka meesha waxaa laga qaadanayaa abuu muusa alashcari mutlaqan inuu arko digaagga in la cuno wuxuuna u daliishaday nebigan arkay isagoo cunaya hadday xaaraan tahay ma cuneen rasuulka sal ll ly slam waxaa kaloo meesha ku jiri karo ninkan isaguna wuxuu tilmaamay iyadoo wax aan fiicnayn cunaysaan arkay marka waxa uu arkay ma ahan hadda digaagadaas lafteeda oo la cunaayo hilibkeeda ma ah yacni hadda ka hor baan arkay digaag wax aan fiicnayn cunayso waaba iska dhaafay iyada dhanba meeshaas marka haddii digaagu ama neefku uu saxarada cuno ama najaasta ou cuno ku koro maxaa laga yeelayaa nahyi baa kusoo aroortay ayaa kusoo arooray oo nahaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalama can iljallaalati jallaalada neefka saxarada cuno ama najaasta cuno waa reebay nebiga nahyigaas marka in badanoo culimada ka mida nahyu taxa nahyi waxay ka dhigaan nahyu tansiih yacnii karaaha inay ku jirto oo uunan xaaraan uusan ahayn sidaasay u badan yihiin ahlucilmiga qaar ka mida culimadana waa jiraan oo iyaga yacni nahyiga ka dhigaayo nahyu taxriim nahyiga in nahyu taxriim laga dhigaana waa dhow yahay waayo nahyigu asal taxriimu buu ku yahay ayb haddii marka neefka uu saxarada cuno ama najaasta uu cunayo sidee la yeelayaa ibnu cumar ibn abi shayba musanafka wuxuu ku wariyey ibnu cumar inuu xabisi jiray ilaa saddex maalmood inta ay wasaqdaas ka baxayso oo cunno kale oo nadiifa ay ka cunayso kadibna waa isticmaali jiray neefku hadduu sidaas yahay ayb marka hadday jallaalo tahayna dee neefka lagu og yahay inuu saxarada iyo waxaas cunana waa laga fogaanaa sida fiican saddex maalmoodna muddo ayay u tahay intii ama intii laysdhihi karo wasaqdaas iyo waxaas waa ka baxday baa la sugaa kadibna waa bannaan tahay markaa in la cuno karaaha la-aan ayb laakiin hadda ninkan arrinta lagu haystaa waxay tahay haddaad adiga ku aragtay digaag saxaro cunaaya digaag kasta inuu saxaro cuno ma ahan macnaheedu sidaas waaye marka halka isaga marka miduu arkay laakiin midkan isaga maa og arrinta kalena waxay tahay nahyigaba in nahyu taxriimba aan loo arkaynin oo abuu muusa isaga de dhib inayna lahaynba inuu u arkaayo waa suuragal intaba waa waa la yidhi wabihi qaala akbaranaa caliyu bnu xujirin qaala xadahanaa ismaaciilu waa ibnu culaya can ayuba can alqaasim altamiimiy waa alqaasim bnu caasim altamiimiy wayuqaalu alkulayniyu maqbuulu rawaa lahu lbukhaariyu wamuslimu bukhaari halkan xadiis bisa u wariyey isagoo sidaana keligiis ah wa abu daawuuda fi lmaraasiil wاtirmidiyu fi الshamaaئil wالnasaa-iyu can zahdami bni ljarm can zahdamin اljarmiy qaala wuxuu yihi kunaa cinda abi muusa ayaan agtiisa ahayn faqudima طacaamuhu cuntadiisii baa loo keenay waqudima fii طacaamihi laxmu dajaajin cuntadiisana ee dhexdeeda waxaa la keenay hilib digaag wa fi lqowmi dadkana rajulun nin ayaa ku jiray min bani taymillaahi nin qoladaas ka dhashay axmaru oo gaduudan oo yacni carabta aan ku midab ahayn waayo ayb ka-annahu aada moodaysidba inuu mowlan uu yahay nin yacni ruum oo meelahaas marka mawaalidii ama ruum ama dad madow ayay iska ahaayeen marka dad carabta aan ku jinsi ahayn bay u badnaayeen marka wuxuu leeyahay nin marka kaanahu mowlan ayaa aada moodaa ninka sida uu u guduudan yahay carabta marka qofka aadka u cad ayay waxay dhahaan fulanun axmar axmar hebel waa gaduudan yahay macnaa aad buu u cad yahay cadaankan marka oo yacni dadkan aadka cadaankooda u daran yahay ayb iyou ahaa ninkaasna marka waa zahdamka laftiisa waayo zahdam nafsu marna zahdam marka waa jarmi jarmina waa loo nisbeeyaa bani taymillaahina waa loo nisbeynayaa marka ilmo adeer unbay ahaayeen kuwaas marka qofkana acmaamtiisa adeeradiisa waa loo nisbey karaa sidaasay ku jamciyaan ayb falam yadnu ma soo dhowaanin faqaala lahu abuu muusa abuu muusa wuxuu ku yidhi udnu soo dhowow fa inii qad ra-aytu rasuula اllahi sal ly slam yaأkulu minhu waxaan arkay nebigo ka oo cunayo wabihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudin can bishrin huwa bnu اlmufadal qaala xadahanaa saciidu can caliyi bni اlxakam saciid waa ibn abi caruuba cali bn اlxakamna albananiyu albunaaniyu abulxakam albasriyu hiqatun abulfatxi اlasdi ayaa daciifiyey bilaa xuja bukhaari iyo asxaabu sunani اlarbaca ayaa u wariyaan can maymuun bni mihraana can saciid bni jubayrin can ibni cabaasi ana nabiy اllahi sal l slama nahaa ywma khaybar maalintii khaybar nebigu wuxuu reebay can akli kulli dii mikhlabin mid kasta oo u saaxiib ah ciddi uu ku ugaarto cunistiisa min adayri oo shimbiraha ah iyo wacan kulli dii naabin min asibaac mid walboo mici u saaxiib oo dugaagga ka mid ah marka min adayridaas digaagga jinsu duyuura isaga jiri kartaa waa jinsu duyuur marka xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa marka can akli kulli dii mikhlab laakiin kuwan la reebay waxay tahay kuwa ayaga ciddida ku ugaarsado oo ciddida wax ku dilo ama ku qabto bahallada ciddida ku dilo digaagguna ciddi wax kuma dilo dabcan marka isaga ciddidiisu wax dhiba ma laha laakiin gorgorka iyo galeyrka iyo kuwaas iyaga marka shimbirahaas xoogga leh ee lagu ugaarsado ee ciddiyahoodana wax ku qabto ama ku dilo kuwaas waa kuwa xadiidkan uu sheegayo xadiidkii horena wuxuu ka hadlaya de waa digaagga digaagguna wasfigaas ma laha ayb qaala baabu ibaaxati akli lcasaafiir shimbiraha cunidooda banaanaanshadeeda caddayntiisiiba u baab yahay casaafiir marka waa jamcu cusfuur waa shimbiraha ama qooley ha noqoto ama humburuq ha noqoto waxay doonto ha noqoto wixii un waxaa layska ilaalinayaa ciddi ku ugaarsanaayo xoog ciddidiisu ay leedahay wa bihi qaala akhbar oo wax ku gooyo ciddidiisa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn yaziid almuqri qala xadaanaa sufyaan can camrin wa huwa camrun اlxadaa may can camrin huwa camr bnu dinaar can suhaybin mawla bni caamir huwa alxadaa maqbulu rawaa lahu الnasaa-iyu can cabdillaahi bni camrin ana rasuula اllahi sal l slama qaala maa min insaani insaan ma jiro qatala cusfuuran shimbir dilaayo iyo famaa fowqahaa wixii ka weyn bigayri xaqihaa xaqeeda la-aantiis xaqeeda waa maxay in la cuno maxalshaahidka meeshaas ilaa sa'alahu allahu caza wajalla alla alla waa su-aalayaa canhaa xaggeeda ayuu ka su-aalayaa hadduu saa u dilo qiila waxaa layidhi yaa rasuula allah wamaa xaquhaa xaqeedu waa maxay qaala yadbaxuhaa waa gowracayaa faya'kuluhaa waa cunayaa waa gowraca waa cunaa markaas xaqeedu waa kaas walaa yaqdacu ra'sahaa madaxeeda ma gooynaayo yarmii bihaa isagoo gananaayo iyada xaggeeda iskaga gananayo marka walaa yaqdacu ra'sahaa yarmii bihaa waxaa laga wadaa shimbirka inuu kabdhow ka dhigto shimbirkii inuu intuu meel suro oo uu kabdhow ka dhigto oo adba marka uu garaaco wax ku gano oo wax ku ganto oo iska adhowna iska tuuro ayb ama inuu inta madaxa ka gooyo oo iska tuuro oo uunan isticmaaleynin marka neefkan in laysaga cayaara ma ahan laakiin neefka in lagu intifaacsado hilibkiisa la cuno waa loo qala karaa saas ugu macneeyey meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa cusfuurka ama shimbirku inuu bannaan yahay in la cuni karo qaala baabu maytati lbaxri badda waxa ku baktiyo maytatu lbaxri yacani she waxaa la arkay noolihii badda ku noolaay oo badda ku dhex baktiyey waa la isticmaali karaa laakiin waxaa laga hadlayo waa wixii awal badda ku noolaa jiray laakiin xayawaan berri ah haddii intou badda galo ou ku hafto ou ku dhinto lama cuni karo wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu mansuur qaala xadaanaa cabduraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa maliku can safwaana bni sulaymin can saciid bni salamata wahuwa almaqsuumiyu wahaqahu الnasaa-iyu can اlmugiirati bni abi burdata wawahaqahu الnasaa-iyu ayضa wawaliya imrata اlgazwi bاlmgrib can abi hurayrata can الnabiy sal l slama fi maaءi اlbaxri biyaha badda wuxuu ka yidhi nebiga huwa baddu baxarku addahuuru waa midka uu daahirina wax daahirinayo ay wax daahirinayaan maa-uhu biyihiisa alxillu ay xalaal uu yahay meytatuhu waxa ku baktiyo baddu marka waa kan biyihiisu ay daahirka yihiin waxna daahiriyaan dahuur haddii mar la yidhi marka waa in lagu dahaaro qaadan karo haddii mar lagu dahaaro qaadan karana isaga waa daahir mar hadduu mudahir yahay waa daahir ayb huwa marka waxaa loo celinaya albaxru huwa baddu addahuuru maa-uhu waa kan marka oo wax daahirinayo maa-uhu biyihiisu ay wax daahirinayaan alxillu ay xalaal tahay meytatuhu wax ku baktiyo marka badda meytatuhu marka baktigiisaa la yidhi baddaa loo celiyay waa wixii aslan badda ku noolaay ee baddii ku baktiyey ama inta laga soo bixiyey dhintay ka bacdi sida malaayiga iyo kale kuwayaalkaas marka waa inay xalaal tahay wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu aadam qaala xadahanaa cabdatu can hishaamin can wahb bni kaysana can jaabir bni cabdillaahi qaala bacahana nabiyu sal l slam nabigaana diray wa naxnu halaahu mi'atin anagoo saddex boqol ah naxmilu zaadanaa sahaydeennan xambaaranaynay calaa riqaabinaa tunkeenna yacni qoortaan ku qaadanaynay sahaydeena yani say u dadaalayaan ayb yani maadaama ay diin u socdaan ayay waxay sameynayaan marka iyagii unbaa marka isbixinayo waxa ay ku jihaadayaan ayagaa ayagaa keensanaayo ayagaa tunka ku qaadanaayo waayo iyagaa intaasoo mashaqaad waxay u marayaan hawaabkay aaminsan yihiin laakiin haddau qofku iska noqdo maxaan helaa aniga iyo adduunyada jaga noocaan helaa iyo waa dhibaata markaas fafaniya zaadunaa sahaydeennii baa dhammaatay xataa kaana yakuunu lirajuli xataa kaana ilaa uu ahaa yakuunu lirajuli ninka ilaa u u ahaa u u ahaa ninka oo mina anaga naga mid ah kula yawmin maalin kasto tamratun ilaa mid anagana yacni ninka annaga naga mida ay usoo hartay oo uu haystay hal timir sahaydi waa dhammaatay ilaa timir un ay noqo faqiila lahu waxaa lagu yidhi yaa abaa cabdillaahi wa ayna taqacu tamratu min arajul timir xageeday ninka uga dhacee qaala wuxuu yidhi laqad wajadnaa waxaan helnay faqdahaa weytadeeda xiina faqadnaaha markaan weynay manyaa timirta weytadeedii waxaan aragnay markaan weynay iyada halka xabo bani aadamku waa iska ma adkaysa karo hal timir maxay idinku tare ayaa la yidhi markaan waynayaan ogaanay waxay taraysay uu leeyahay fa ataynaa albaxra baddii ayaan imaanay faidaa huwa waaba isaga oo bixuutin waxaaba nakadiyey malaay weyn qadafahu lbaxru badda ay soo tuurtay fa akalnaa minhu waxaan ka cun waa ka cunnay hamaaniyata cashara yowman sideed iyo toban maalmood ayaan ka cunaynay baddaa marka nibiri ama malyacni weyn ayaa badda noo soo tuftay sideed iyo toban habeenaan ka cunaynay marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dad waqtigii maadaama nebiga waxyu kusoo degayay ay ahayd inuu nebiga maqlaayo arrintaa iyada ah ama yaa badan taqriirka marka nebiga sala allahu calayhi wasalama meesha ku jira wbihi qaala akbaranaa moxamed bnu mansuur can sufyaana can camrin qaala samictu jaabiran yaquulu bacahanaa rasuulu llahi sal l slam halaaa mi'ati raakibin anagoo abuuna diray amiirunaa abu cubaydata bnu ljarax oo amiirkeenna yahay narsudu ciira qurayshin quraysh safarkeeda ayaan waddada u galnay faaqamnaa bisaaxili saaxilka yacni xeebta ayaan joognay marka halkaasaan ku gaadayni oo aan marka ugu dhakanayn marka safar safar dad u socdo jid inay u galaan maxay noqonay macnaha de waxay noqonaya quraysh iyo nebiga dagaalaa ka dhexeeyey ayagiiba muhaajiriintii iyo dadkii yacni nebigii iyo asxaabtiisii xoolahoodii iyo guryahoodii iyo magaaladoodii bay kasoo bixiyeen marka dagaalaa ka dhexeeya marka maahan in loo suureeyo jihaadkii nebiga jihaad oo un cunno lagu raadinayey dadka zanaadiqada ah ee munaafiqiinta u suureynayo jihaadka nebiga in wax un beliliqa un in la raadinayo oo haniimay ku tilmaamayaan waana beliliqa iyay ku leeyihiin jihaadkii rasuulkan sheegaya sala allahu calayhi wasalam kaas marka sidaa ma ahayn waayo quraysh iyo nebiga dagaala ka dhexeeyey iyagiina guryahoodii iyo xoolahoodii iyo waxoodii dhammaayay kasoo saareen marka ninku marku dagaal kaala dhexeeyana dhaqaalaha waa kala dagaalamaysaa waayo ganacsigan xagga iyo xagga iyo xagga u socdo waa midka ay ku tabareysanayaanay kula dagaalamayaan diinka waay in laga curyaamiyo xeelo dagaalba waay waxaa la yaab leh laakiin qoomka oon aad ula yaabaa qoomka islaamnimada sheeganayo nebigana saas u caynayo say muslimiin ku yihiin muslim ma ahan kuwaas oo kale ta kale waxaan la yaabay dadka ay ku socdaan manhajkooda ee ayaga marka yacni ay dartood gadaasha ka taaganoo ay diinta u ay u durayaan ee gaalada ah iyaga maxay ku kacaan dadka ay la dagaalsan yihiin dhaqaalahay ka curyaamiyaan ma dhaqdhaqaaqi karaan dhaqaalahay ka curyaaminaan marka waxa ayaga toodana ilbaxnimo ka dhigaayo ta nebigana loo caynaayo nebigiiyo kun iyo afar boqol iyo heesii mootan wuxuu uga baxsan waayey waxay ku tusay iimaan iyo xishood inuusan ku jirin kuwaas dadka marka diinka ilaahay kuwa durana oo magaca islaamka wato in layska jiro ayagaa ka daranba gaalada asalkan ayb wuxuu ku leeyahay marka diin oo dagaal iyo dagaalaan galnay waxaan u gambanay waxa sheegaysa maxay tahay buu kuleeyahy naam cid aan dagaalamin adduunyada maba jirtaba nin walba xooggiisa iyo dagaalkiisaa looga cabsadaa ninka aan dagaalaminna nin laga adag yahay buu noqdaa wixii la rabo loo yeeliyo maalna uma haraayo sharafna ma u haraayo marka innaga yacni waxa qur-aanka iyo sunnadana lagu faray ee saxiixa ah ee alla un ou amrayo rasuulkiina ou amrayo xaq un waayo wax kale ma noqon karaan waa dhici kartaa marka wax loo ekeysiiyey dagaalkii nebiga oo kale sala allahu calayhi wasalam laakiin aan ahayn marka qofkii islaamnimo ku socdo waa inuu marka waxaas inuu ka uu yiraahdo war kan maahan kii nebiga la amray kii qur-aanka ku jiray ma aha waa la dhihi karaa laakiin aslanba in quraan nebiga iyo siiradiisa iyo wax laga sheego khatar marka waa inaad kala saartaa ka kuwaan kuwaas faaqamnaa bisaaxili waxaan nagaanay marka xeebtii fa asaabanaa juucun shadiidun baahi daran ayaana asiibtay xataa akalna alkhabad ilaa aan caleemaha geedaha cunnay qaala fa alqa albaxru badda waxay soo tuurtay daabatan yuqaalu laha alcambar la yidhaah fa akalnaa minhu waa ka cunnay nisfa shahrin bil barkeed ayaan cunaynay wadahannaa waa ka subkanay min wadakihi xeyrtiisa fataabat ajsaamunaa jirkeennii baa soo noqday wa akhada abuu cubaydata abuu cubayda wuxuu qaaday dilacan feer min adlaacihi feerihiisa ka mida fa nadara ilaa adwali jamalin wuxuu fiiriyey rati midka ugu dhirir badan wa adwali rajulin iyo ninkan ugu dheer filjeishi qays bnu sacad uu ahaayaan la iri ninka ugu dheer jeyshkaas fa mara waa maray taxtahu hoostiisa weliba riwaayaadka qaar inta la raray ratigaas ayuu ka dhex dusay waa ka dhex baxay leanna feerta saasay usoo qalloocdaa soo maha feerta feertii qalloocday baa saas loo dhigay ratigaa ka dhex baxay hoosteeda maray siday u weyn tahay darteed ayb fa mara taxtahu uma jaacuu umadaan marka waa litartiibi dikriyi la latartiibi zamaniyi humadan hadda tartiib zamani ah maahane waa tartiib dikri ah sheekadiisuu kala hormarsaday humadan marka xagga sheekada waay ayuu u kala daba marinaa maahane xagga waqtiga maaha ayb uma jaacuu yacni markay cambarkaas cuneen kadibay baahdeen maaha macnaha xagga waqtiga ee sheekada un ka hadla uma jaacuu waa baahdeen yacnii markaas ka hor fanaxara rajulun nin ayaa marka wuxuu gowracay halaata jazaa'ira saddex halaad uma jaacuu haddana waa waa baahdeen fanaxara rajulun halaata jazaa'ira nin baa saddex hal gowracay uma jaacuu waa baahdeen fanaxara rajulun halaata jazaa'ira uma nahaahu abuu cubayda abuu cubayda waa ka reebay marka awrta hanaga qalan inuu yacni geelayaan la qalin ayuu yidhi ileedho wax la rartaa la weynayo markaas kadibay cambarkan ay arkeen daabaddan qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi mucallaq ma ah waa sanadkii hore u la socdaa mawsuulu bisanadi الsaabiqi qaala sufyaanu qaala abu zubayr can jaabirin fasa'alna nabiya sal l l slam nabigaan su-aalnay fasa'alna nabiy fasa'alana nabiyu sala allahu saasaad moodaa inay tahay fasa'alanaa iyo wuxuu dhigaa ma jiraa fasa'alanaa hay fasa'alna nabiya sal ly slam nabigaan su-aalnay arrintii baan wax ka weydiinay faqaala ayaa marka ku jiraysa meesha wuxuu nagu yidhi hal macakum minhu shay-un wax ma wadaan daabaddaa wax ma ka wadaan qaala faakhrajnaa min ay faakhrajnaa min caynayhi waxaan ka soo bixinay ishiisa xaggeeda kadaa wa kadaa intaa iyo intaa qullatan oo ashuun oo min wadakin xayr ah subag ah ma ka wadaan buu yidhi marka ishiisa godkeeda ayaan intaas oo subaga kasoo dhurnay oo yacni intaasoo ashuun ayaan kasoo dhurnay wanazla fii xijaaji caynihi wanazala waxaa u degay fii xijaaji caynihi ishiisa godkeeda xijaaji caynihi waxaa laga wada isha waxay leedahay soo maaha yacni laf ayaa afarta dhinac uga hareereysan marka ishiisii marka goday noqotay lafaha yacni dhinacyada uga hareereysana isha godkeeda ayaan u dejinay buu leeyahay arbacatu nafarin afar qofaan gelinay oo kasoo dhurta marka wa kaana maca abi cubaydata abi cubayda waxaa maciisa ahaa jiraabun fiihi tamrun jiraab timir ah fa kaana yucdiina alqubdata markii hore wuxuuna siinayay sacab sacab timir ah uma saara ila atamrati wixii waa dhammaadeen markii dambe hal hal timir inuuna siiyay iskugu timid falamaa faqadnaaha markaan weynay wajadnaa faqdahaa weytadeeda waa dareennay weytadeedii ayaan dareennay markaas waxyaabahan marka de caqliyaadka haddaad adiga yacni intaa taqaan keliya haddaad ku xisaabtanto aad tiraa waxaas ma jiraan yani waxaas ma jiraan ogaalay ka dhalataa wixii aadan ogeyn ma jiraan sax ma aha xayawaankan ilaahay abuuree badahan ku jiro maalinba xayawaana la iktishaafaa oo dadku ay leeyihiin xayawaankaasaa la arkay iyo kaas waa dabar go-ay iyo xayawaanaadkii qaarkood baa kuwa markaa dabar go-ay oo lafahoodii iyo qaabkay u yaaleen iyo qolooyinkan aathaarta iyo archaeologiga iyo ay adba sheegaan marka adigu wixii aadma aada intaad nooshahay aadan aqoonin haddaa ma jirta ku aada tiraahdid waa nooc deg deg un waayo oo jahligu oo sababu u yahay ayb wa bihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub maanta hadda aalaadka maanta la isticmaalo iska dhaaf wax ilaahay abuurayba aalaadka yacnii aalaadkan bani aadamku sameeyo oo ilaahay waafajiyey haddii hadda labaatan sano ka hor waxaa laga yaabaa wax maanta jiro haddii labaatan sano ka hor lagu dhihi lahay waxaasaa jiro ee ka waran ma jiraanaa dhihi lahayd maantana waaqicii inay jiraan oo kutusaan haddii marka bani aadamkii tadawurkiisu ou saas yahay adiga cilmigaaga muxuu la egya wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan malaaxidadu marka ayaga indhahooda wixii ay arkaan bisay fahmayaan laakiin innaga qeybka yani nebigu wuxuu tilmaamay saxaabadu warinaya waan rumaynayna wabihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub qala xadaanaa hushaymu qala xadaana abu zubayr can jaabirin qala bacana الnabiyu sal ly slam maca abi cubaydata ayuu nala diray fii sariyatin ilaalo fanafida zaadunaa sahaydeenii baa dhammaatay famararnaa bixuutin baan soo marnay malay weyn qad qadafa bihi lbaxru badda uu soo tuuray marka waa la cuni karaa faaaradnaa an naأkula minhu inaan ka cunaan doonay fanahanaa abu cubaydataa naga reebay isaga marka hore ijtihaadkiisu wuxuu islaa waa bakti uma qaala wuxuu yidhi naxnu rusulu rasuulillahi sal ly slam annagu waxaan nahay rasuulkii ilaahay kuwa uu soo diray wa fii sabiilillaahina waa ku jirnaa jihaad waana u dhibaato qabnaa riwaayada dambea keeni doonto marka markii dambe marka wuxuu ku baneeyey idiraar dartiis faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liismin oo kale kuluu cuna ayuu yidhi faakalnaa minhu ayaaman maalmaan ka cunnay falamaa qadimnaa markaan soo galnay calaa rasuuli illahi sal l slam aan usoo galnay akhbarnaahu waa u sheegnay faqaala wuxuu yidhi in kaana baqiya macakum shay-un haddii wax ay idink yacnii ou haray oo aada wadaan fabcathuu bihi ilayna annaga noo soo dira nasiya xalaal inuu yahu tusaa wbihi qaala akbaranaa mxamed bn cumar bni caliy bni muqadam almuqadamiy qala xadaanaa mucaad bnu hishaami qala xadaanii abi can abi zubayr can jaabirin qala bacaanaa rasuulu lahi sal l slm maca abi cubaydata wanaxnu halaaثumiئat wabidcata cashara anaa wazawadanaa jiraaba min tamrin ayuu na siiyey faacdanaa qubdata qubdata falama anjuznaahu markii aan gooynay macnaha aan dhammaysanay falamaa anjuznaahu markii aan gooynay oon dhammaysanay macnaha oo ay dhammaad ku dhowaatay acdaanaa tamratan tamratan timir timirowna siiyey marka marka anjuznaahuna maxay tahay anqatacnaa haalibahu timirta inteedii badan markaan cunnay timir timir buuna siiyey xataa in kunnaa in shaaniya kunnaa waxaan ahayn lanamusuhaa waan nuugeynay waan muudsanaynay kamaa yamusu sabiyu sida sabigu uu u nuugo u muudsado wa nashrabu calayha almaa-a biyaanna ku cabaynay falamaa faqadnaaha markaan waynay wajadnaa faqdahaa waxaan dareennay weytadeeda xataa in kunnaa waxaanu ahayn lanakhbitu lkhabata geedaha ayaan jafaynay caleenta leh biqisiyinaa qaansadeenna usheedaan ku jafaynay waana waanasafuhu waan hambanaynay markaas uma nashrabu calayhi min almaa biyaan ku cabaynay marka hataan iska afuufno oon hambanaan biyo ku cabaynay xataa summiinaa ilaana lagu magacaabay jeysha alkhabad ciidankeeniiba marka waxaa loo bixiyey ciidankii caleemaha cunaayay jeysh alkhabad uma akhadna asaaxila baddaan qaadnay faidaa daabatun mihlu lkathiibi daabad ayaan ba aragnay mihlu lkathiibi bacaad oo kale ah weynin intay ka qabto bacaad karooran yuqaalu lahu lcambar la yidhaha faqaala abu cubaydata wuxuu yihi meytatun laa taakuluuhu bakti waayo hiya meytatun laa taakuluuha cuninina uma qaala wuxuu yihi jeyshu rasuuli llahi sal l slam aa tihiin idinku wafii sabiili llahi waa ku jirtiin wanaxnu mudaruuna waana naloo dhibaato geliya waa baahannahay kuluu bismi illaah ilaahay magaciisa idinkoo kaalmaysanayo ku cuna faakalnaa minhu wajacalnaa minhu waxaanu ka yeelannay washiiqatan dareeris yani hilibkii baan marka intaan washiiqada waxaa wey hilib xoogaa inta la kariyo isagoon aad loo bislaynin huf inta la siiyo meel lagu rito marka hilibkii oon aad loo bislaynin ceeriinna aan ahayn oo xoogaa yar dabka inta la saaro huf inta lagu siiyo la qaato qaala wuxuu yihi walaqad jalasa fii mowdici caynihi ishiisa booskeeda waxaa fadhiistay halaathata cashara rajulan saddex iyo toban nin qaala faأkhada abuu cubaydata dilacan buu qaatay min iطlaacihi ka mida faraxala bihi wuxuu ku raray wuxuu raray ajsama baciirin buu u raray rati midka ugu weyninka badan min abaaciri اlqowmi qowmka ratiyaalkooda awrtooda faajaaza taxtahu hoostiisuu gudbay falamaa qadimnaa calaa rasuuli llahi sal l slama markaa nebigu usoo galna qaala maa xabasakum maxaa idin celiyey qulnaa kunaa natabicu ciiraati qurayshin quraysh safarkeeda baan raacaynay wadakarnaa lahu min amri daabati baan uga sheegnay wax ayaa arrinta daabadii baan aan aragnaan u sheegnay faqaala daka risqun kaasi waa risqi rasaqakumuuhu allahu alla idinku arsuqay amacakum minhu shay-un ma ka haysaan qaala qulnaa nacam haabaan dhahnay marka badda wixii ku baktiyo ama ay soo tuurto laakiin badda ku noolaay in la cuni karo qaala baabu difdaci raha cugunkiisa caddayntiisiibu ubaabu baab yahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana bnu abi fudayk can ibni abi di'bin can saciid bni khaalidin wahuwa alkinaaniyu lmadaniyu saduuqun can saciid bn اlmusayab can cabdiraxmaan bni cuhmaan ana طabiiban nin dhakhtar ah wax daaweeyo dakara wuxuu sifeeyey difdacan rah fii dawaa-in cinda rasuuli lahi sal l slam daawo dhexdeed ayuu ku sheegay inuu daawo iyo wax yahay rasuulka agtiisa fanahaa rasuulu lahi sal l slam can qatlihi nebigu wuxuu reebay raha in la dilo ayuu reebay xadiidkan marka waxaa alimaamu alkhaaabi wuxuu leeyahay wa kullu manhiyin can qatlihi min alxayawaani wax kasta oo xayawaan oo dilkiisa la reebay fa inamaa huwa liaxadi amrayni laba arrin mid unbaa loo reebaa imaa lixurmatin fii nafsihi shaygaas in la dilo waxaa loo reebay xurmo uu leeyahay yanii nafsadiisaa xurmo xurmo leh kal aadamiyi aadamigoo kale aadami marka in la dilo ma bannaana maxaa loo reebay lixurmatihi gardarre in loo dilo ima bannaano wa imaa litaxriimi laxmihi ama shayga haddii la reebo in la dilo macnaheeda hilibkiisa xaaraan ah ilaa hilibkiisa lama cuni karo ilaa in la in la dilo soo maha markii la gowracdo unbaa hilibkiisa la cuni karaa ama la ugaarsadoo la dilo haddii marka dilkiisa laysku diiday xurmo ku jirtana aan la iskugu diidin maxay ku tusaya marka inaan la cuni karin waayo hadday cunistiisu bannaan tahay in la dilaa la bannay lahay ilaa intaan la cunin maxaa ka horeeyo in la dilo ayb wإda kana difdacu laysa bmuxaramin laysa laysa lahu xurmaة kalaadamiy difdaca maadaama aadami sidiisoo kale uunan xurmo ulahayn kana الnahyu minhu munsarifa ilى اlwajhi اlآakhar nahyiga marka in la dila layska reeb wejka kaleu aadaa oo waa maxay hilibkiisa xaaraan in la cuno mar haddii marka hilibkiisu xaaraan yahay ma laysku daaweey karana marka ayb oo xayawaanka dee ma-kale iyo in la waxaa loo gowracdaa in la cuno kan haddii la yidhi maba yaanba la dilin inaan la cuni karinaa laga qaatay marka marka asalku marka sidaas aljaraadu marka laakiin dadyowga qaar caqiidadoodu marmar waxay keenaysaa xoolaha qaar xurmo ay leeyihiin darteed inay yidhaahdaan ma loo ma loo ma la dili karo ama lama qali karo sida kuwaan hadda hinduuska oo kale lo-day caabudaan lo-dii in la qalo marka mamnuuc waayo agtooda lo-du marka xurmo may leedahay xurmo oo bani aadan xurmadii iyo kale male ayagu ilaahayba ka dhigteen waa jahliga iyo doqonnimada haysatay ku tuseen waxaasoo kale ictibaar lama siinayo ayb aljaraadu ayixi wbihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata can sufyaana wahuwa bnu xabiibin can shucbata can abi yacfuur wahuwa alakbar waqdaan ayaa magaciisa la yihahdaa anahu samica cabdullahi bn abi awfa qaala gazownaa maca rasuuli llahi sal l slam nebiga ayaan la duulnay sabca gazawaatin toddoba duulaan fakunnaa na'kulu ljaraada ayaxaan cuni jira marka ayaxa inuu bannaanyaho la cuni karo weliba isaga in la qala iyo uma baahno xulat lanaa meytataani wadamaani faama almeytataani falxuutu waljaraad wabihi qaala akbaranaa qutaybatu can sufyaana wahuwa bnu cuyaynata can abi yacfuur qaala sa'ltu cabdاllahi bn abi awfa can qatli اljaraad faqaala gazowtu maca nabiy sal l slam nabigaan la duulay sita gazawaatin na'kulu ljaraad baabu qatli namli quraanshada dilisteeda ama quraansha marka la yidhaha wariiriga iyo kulli waa soo gelaya iska quraansha wabihi qaala akbaranaa wahb bnu bayaan qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akbaranii yunus can ibni shihaabin can saciidi waabi salama can abi hurayrata can rasuuli illahi sal l slam ana namlatan quraansha qarasat nabiyan nebi ayay qaniintay min alanbiyaa'i ka mida fa amara biqaryati namli ee quraanshadii meeshay deganayd buu amray fa uxriqad waa la gubay fa awxa allahu caza wajala ilayhi ilaahay baa u waxyooday anqad anqad qarasadka namlatun lian qaras lianqad qarasadka namlatun quraansho inay ku qaniintay darteed miyaad ahlagta ummatan a ummad u halaagtay min alumami ka mida tusabixu ummaddaas oo tasbiixsanayso marka in ummad dhan la gooyo oo la cirib tiro ma bannaana yaa laga qaadana hadday marka quraanshadii ummad waayaan la cirib gooynin la leeyahay maxaa u malaynaya bani aadam marka nool maxaa u malaynaya qolo dad muslima marka waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa halka quraanshae qaniintay inuu dilo inaynan dhib lahayn marka qatli namli waa bannaan tahay hadday mu-di tahay ay wax dhibayso wariirigu marka hadduu qofka qaniino iyo inuu iska dilo waa bannaan tahay waayo halka xaba laguma haysto kuwa kale aan ku qaniinin ma kugu soo xadgudbine maxaa ka rabtaa ayay ka dhigan tahay ee iyada marka dilkeeda marka in la cuno maahane waa lil iidaa soo maha waa mu-di dhibka darteed waa waxa layskaga dilaya ee in inta la disho la cuno ma aha xasharaadkaas oo kalena cunidoodu waa xaaraan oo waxayna xaaraan ku noqonaysaa qowluhu tacaala wayuxilu lahum alayibaati wayuxarimu calayhim alkhaba'ih wuxuu ka xarimayaa nebiga qabaa-ida alimaamu shaafici marka wuxuu yihi kullu ma stakbathathu lcarabu carabtii qur-aanka markuu soo degaayey uu kusoo dhex degay oo iyaga markaas misaajkoodii iyo fitradoodii iyo habkoodii oo iyagu aan ilbaxnimo kalena ku dhumin kuwa qaab darada ay ka badatayna aan ahayn kuwaas iyaga marka wixii ay qurunsadaan inay bannaan tahay yani yacni inaan la cuni karin waxay iyagu u arkaan khabiid inuu yahay xaaraanay noqonayaanoo wayuxarimu calayhim alkhabaaitadaasaa daliilna oo uga dhigay waayo khabiid marka la yidhaha waa wasfi ee nasna ma dabdinaayo luqadiina ma ku dabdismaayo curfiga in loo celiyo curfiga wax lagu xukumaayana muqaarinka waa marka aayaddu soo degaysay curfigii muqaarinka la ahaa yaa la tixgeliyey marka ayb waxaa kaloo xadiidkan laga qaatay xayawaanka wax dhibaayo ma la gubi karaa bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen in la gubi karaa laga qaatay leanna gubista laguma qabsanin ee maxaad halkii xabo yacni laguma qabsanin kuwa kalea lagu qabsaday marka waxay leeyihiin xayawaanka mu-diga iyo kale ee wax dhibaayo in dab in lagu gubo ama la shido dhib inayna lahayn laakiin shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin ma banaana oo alimaamu nawowi wuxuu leeyahay kan sharcu man qablanaaba waa incan innaga marka sharci sharcigeenna waa reeba in lagu ciqaabo dab ah waxaa kale uu leeyahay isaga marka marka gubitaankaas sharcigaas horow ahaa innagana sharci ma noo ahaa waa laga fogaana marka وبه qال أخبرنا إسحاq بن إبراهيم qال أخبرنا النضر وهو بن شمyل qال أخبرنا أشcث عن الحسن أشcث بن عبدالملك الحمrاني weyaan أشcثka عن الحسن حسن البصري wuxuu yihi نزل نبي من الأنبياءi تحتa شhaجرة buu degay فلdغته نملة ayaa qaniintay فأmara wuxuu أmray ببeyتihina guryo gurigoodii faxuriqa waa la gubay calaa maa fiiha maca maa fiiha faawxa allaahu caza wajala ilayhi waa u waxyooday fahallaa namlatun waaxidatun hal fahallaa namlatan waaxidatan fahallaa qatalta namlatan waaxida ma halkii ku qaniintay wa qaala alashcaثu can ibni siriin can abi hurayrata can الnabiy sal l slam midlahu wazaada fainahuna yusabixna wuxuuna ziyaadiyey marka iyagu way tasbiixsanayaan qur-aanshadaas marka dadkan afrikaanka iska yacni aan diinta iyo waxbaa lahayn waa iska cunaan qur-aanshada iyo taxsiga iyo wariiriga iyo dadkan indha yartana waa cunaan cuntayba u tahay iyaga agtooda aada uga qiimi badan waxa marka khabaa'idkaas unbay iska soo gelaya wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaثna mعaad بn هisham qala xadaثnii abi can qataadaةa can الxasn can abi hurayrata naxwh walam yarfachu mana rafcinin akiru kitaabi الصaydi wالdaba'ح hada aakirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وalih وaصxaabه